sanadkan waxaa hoos u dhacay ganacsiga jubbaland taas oo ay keentay dagaalada ka socda bariga dhexe iyo ruushka waxaana wasaaradda ganacsiga jubbaland ay wadaa dadaalo wax loogu qabanayo isbeddelka ku yimid qiimaha maciishada suuqyada magaalada kismaayo wasiirka wasaaradda ganacsiga jubbaland ibraahim xasan cabdi oo aan ku martiqaaday barnaamijka ganacsi ee ka baxay idaacadda waamu ayaa wuxuu iga warbixiyey waxyaabaha keena isbeddelka suuqa isagoona bulshada ugu baaqay inay wax ka qaban doonaan isbeddelka ku yimid sicirka suuqyada magaalada kismaayo maalin kasta caalamka maalin marka sida mise wixii ascaarta way sii kordhayaan hadda waxay ascaarta sii kordhatana qiimaha badeecada suuqa taalana way sii kordhayaan sooma laakiin mar walba waxaan isku diyaargarayna inaan xakamayno sicir bararkaasi full mar walba full kordhayo waxaan mar walba ku dagaal ku dadaalna inaan afjarno ama aan xakamayno si aan dadka inaan kuwa badeecada kena inaan khasaarin kuwa iyagana iibinayana inaan khasaaro ku dhicin labadoodaba waxaan ugu dhexayna inaan ila labadoodaba ay wax macashir ay kala helaan oo kala la dhaxadina saas baa ku xakameyn karna wasiir waa kaga mahadcelinaya sida wanaagsan aad waqtigaaga inoogu hortay qeybihii ugu dambeysay ee barnaamijka ganacsiga idaacadda waamo ayaan isla soo gaarnay fariintaada ugu dambeysa oo aad la wadaagi lahayd ee wasiir bulshada ku dhegeysanayso ee ku xiran idaacadda waamo ee maxay tahay bulshada waxaan la wadaagaya waxaa weyaan waxaan dhihi karaa horta arsaaqda ilaahay aa bixiya oo hal iska samro waxaan waa iska dhammaan doonaa adduunya waxaan ku jirna akhiru zamaan adduunya waxaan ku jirna laga baqayo dagaalka saddexaad adduunka inuu dhaco marka marka waxaan markay sii kordhaan ganacsatada ama ama wasaaradda ganacsiga ama wasaaradda maaliyadda mulugta ganacsi iyo waxbaba sii kordhiyaane waa marka caalamka wixii laga soo kordho bay arrimahani ku yimaadaan anaga waxaan jecelnahay kilada sokorta hal doolar nus doolar in lagu qaato waan jecelnahay bariiskana nus doolar in lagu qaato laakiin xaaladaha ka jirta caalamka ay marna suurtagal noqonaynin marka insha allah ta iyagana ha iska samraan anagana waan dadaalayna si ay dhib u soo gaaro ganacsatadayna iyo soomaalida oo dhan ba marka intaasaan ku dadaalay tabarta wixii tabara naga ah waan dadaalayna